redio simba siinba sii dhegahaaga ha ku siiso wararka sugan redio simba markaan daarnaba dig ma soo yareen madayax gacmeedku dacal kaga yaal redio simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha simba waxyaaba aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka ayaa wax kabedel ku sameeyey habraac ay dhowaan soo saareen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya shirka koob iyo labaatanka bishan ay ku madalsanaayeen madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa gebi ahaanba baaqday xilli puntland aysan weli si rasmi ah kaga hadlin baaqashada shirkaasi ra-iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynaha maamulka galmudug ayaa ka wada hadlay khilaafkii u dhexeeyey arrimaha doorashooyinka soomaaliya qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka ayaa sheegay in khilaafka farmaajo iyo rooble aysan xilligan saamayn ku lahayn doorashooyinka dalka madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha dalka ayaa laga dalbaday inay si degdega kaga heshiiyaan khilaafka ka dhex caloolsan labada mas-uul doorashada laba kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare ee taalla hirshabeelle ayaa muran ka taagan yahay iyadoo dhowaan la filayo in doorashadaasi lagu soo gebagabeeyo magaalada jowhar ciidamada dowladda ayaa dhaqdhaaqyo ciidan saaka ka wada deegaano hoostaga degmada buulo burta ee gobolka hiiraan maamulka galmudug ayaa ku guuldaraystay inay gacanta ku dhigaan shakhsi dhowaan dil ka geystay deegaanka xanan burre ee gobolka galgaduud maamulka cadoonka gobolka hiiraan ayaa wacad ku maray in saacadaha soo aadan maamul cusub ay kaga dhawaaqi doonaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo kuuriyada waqooyi oo ka walwalsan heshiiskii badda ay la seexatay dowladaha maraykanka iyo astreeliya isliin taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha sagaalaad sanadka ah laba kun kow iyo labaatan kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu daroon iminkan iyagii oo fisan ra-iisul wasaaraha dalka ayaa wax ka bedel ku sameeyey habraacii dhowaan soo saareen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo weliba gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya habraaca doorashada aqalka ee baarlamaanka soomaaliya ee somalilan ayaa waxaa soo saaray gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi iyo weliba ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mudane mahdi maxamed guleed khadar iyagoo tixgelinaya dastuurka kumeelgaarka iyo jamhuuriyadda federaalk soomaaliya habraaca doorashada dadban ee kuraasta aqalka sare ee gobolada waqooyi ee somalilan laba kun lix iyo tobankii saldhig u ah hanaanka doorashee kuraasta aqalka sare heshiiskii madasha wadatashiga qaran toddobiyo tobankii sebtembar laba kun labaatan toddobiyo labaatankii bay laba kun labaatan iyo kow iyo laba iyo labaatankii agost laba kun labaatan iyo kow iyadoo maanka ku hayo muhiimadda ay leedahay in la hirgeliyo doorasho hufan oo xor iyo xalaal ah oo aan dah lahayn waafaqsana shuruucda heshiisyada ee rabitaanka sare ee ku xusan waxaynu soo saarnay hanaanka loo maray doorashada kuraasta aqalka sare ee xildhibaanada gobolada waqooyi somalilan iyadoo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobka koowaad sharuudaha musharaxa aqalka sare si waafaqsan qodobka konton iyo sideedaad ee dastuurka kumeelgaarka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya musharaxa u tartamaya baarlamaanka waa federaalka soomaaliya waa in uu ahaada kow muwaadin u dhashan jamhuuriyadda soomaaliya kaasoo jeedana somalilan da-diisuna aynay ka yareen shan iyo labaatan xilliga doorashada aan xuquuqdiisa muwaadin xukun maxkamadeed laga hakin shantii sane ee u dambeysay aanan maxkamada ka xukun dembi shantii sane ee u dambeeyey leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi sare ah ama waaye aragnimo dhiganta oo la xaqiijiyey lagu yaqaan dhaqan suuban iyo akhlaaq wanaagsan musharaxa u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo inuu kasoo jeedaa gobolka u yaala kursiga u tartamaya sida waafaqsan abraaca doorashada aqalka sare ee musharaxiinta aan la midka ahayn oo weliba aan ka midka ahayn golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal waa in ay la yimaadaan warqado dembi la-aan oo kasoo buuxda waaxda dembi baadhista booliska soomaaliyeed ee c i d da doorashada weliba musharaxu waa inuu bixiyo lacagta musharaxnimada ee lagu joogteynaya heshiiska madatashiga waa madasha laba kun waa labaatan iyo labada agosto laba kun koob iyo labaatan qodobka labaad habraaca doorashada gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxay si wada jir ah usoo saarayaan liiska xubnaha u tartamaya kursiga kow iyo tobanka kursi ee xildhibaanada aqalka sare ee ka socda ama kasoo jeeda gobola- gobolada waqooyi ee somalilan ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxayna liiska xubnaha u tartamaya aqalka sare u gudbinayaan ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya si loo hubiyo liiska si waafaqsan heshiiska toddoba iyo labaatankii bishii may laba kun koob iyo labaatan ee madatashiga wadatashi waa madasha wadatashiga qaran ee guddiga doorashooyinka heer somalilan isid ayaa asteynaya goorta doorashada goobtii doorashada kuraasta aqalka xildhibaanada kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan waxayna noqonaysaa heerarka ciidamada cirka ee visione goobta shirka lagu qabanayo ama doorashada ay ka dhaceyso ergey ka kooban afartan iyo lix xubnood oo ka kala yimaada labiyo labaatanta seexa ee oday dhaqameed iyo weliba saddex iyo labaatan xubnood oo ay saxiixayso ama soo xulayaan iyadoona la dooranayo xubnaha aqalka sare codbixinta waxay noqonaysaa mid sar waa mid sir ah oo maamulaya guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed waa heer somaliland f state joogteyn ay ka yihiin guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fiid iyo weliba guddiga xalinta khilaafaadka haddii kursiga uu ku tartamayo in badan loo musharax ama wali laba musharax waxaa ku guuleysan doona ama weli ku guuleysanaya musharaxi hela laba boqol waa boqolkiiba ama labadiiba saddex codka ergeyga codsanaya haddii kale waxaa loo gudbi karaa wareega labaad ilaa iyo saddexaad kursiga ay ku tartamayaan laba musharax waxaa lagu guuleysanayaa ilaa hal dheeri waa hal dheeri oo ama konton boqolkiiba konton kow oo cod ergeyga codeynaya haddii kursiga u tartamaya murashaxiinta keli ah waxaa lagu cadeynayaa hab raaca taag ah ama weliba hab gacantaaga waxaana ku musharaxa ku guuleysan la dheerayahay ama u dheeraan doonaa codadka ilaa iyo boqolkiiba konton iyo kow qodobka saddexaad madawaadida guud musharaxa u tartamaya kuraasta labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee haya xil dowladeed ee aan hayn xubnaha golayaasha qaranka ee mudaxileedkoodu dhammaanayo ama shaqaale dowladeed waa inuu ist- waa istiqaamadiisa u gudbiya guddiga doorashooyinka sitka fiid toddobada maalmood ka hor maalinta doorashada si loo hortago in doorashada weliba ay dooranayso wakiilada ku matalaya golayaasha qaranka ee loo dhexlinayo alaaluush maasuq maasuq iyo eex loo fulinayo shuruudaha dalka iyo la dagaalanka musuq maasuq iyo walaalaaluushka waxaa la reeban dhammaan dadka ku lugta leh doorashada sida oday dhaqameedka guddiga doorashada guddiga xalista ergooyinka ergooyinka ee dooranaya ee murashaxiinta tartamaya adeegsiga nooc kasta oo laaluush iyo musuq maasuqa cid kasta oo lagu qabto amar weliba ama qabto ama ay ku cadaato qabashada ama qaadashada nooc kasta oo laaluush iyo musuq maasuq iyo eex waxay gelayaa faldembiyad waxayna guddoonka sare ee dowladda somalilan ama weliba doorashada somalilan ka joojinaya howlaha doorashada waxaana kiiskaasi lagu wareejinaya hay-adaha garsoorka ayaa lagu soo gebagabeeyey war qoraal ay soo saareen labada mas-uul ee ugu sareeya ee deegaan doorashadoodu tahay somalilan gudoomiyaha aqalka sare ee cabdi caashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed khadar iyagoo soo saaray habraaca doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana dhowaan la filayaa in gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar ay soo gudbiyaan liiska kow iyo tobanka musharax ee xilligan u taagan qabashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ku matalaya gobolada waqooyihi somalilan waxaana la filayaa in dhowaan ay bilaabato doorashada aqalka sare ee somalilan ku matalaya baarlamaanka aqalka sare shirka koob iyo labaatanka bishan ay ku madalsanaayeen madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa gebi ahaanba baaqday xilli puntland aysan weli rasmi ah shir aan war rasmi aysan kasoo saarin shirkaasi koob iyo labaatanka bishan ayaa lagu madalsanaa in magaalada garowe xarunta gobolka nugaal uu ka dhaco shirka u dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada galmudug puntland jubbaland koonfur galbeed iyo weliba maamul goboleedka xilligan doorashada la daladhacaya hirshabelle wararka ka imaanaya magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland ayaa sheegaya in uu baaqday wadatashiga ama shirka wadatashiga oo madaxweynaha dowlad goboleedyada ay ku madalsanaya in magaaladaas uu ka furmo maalinta beriya taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatan- waa koob iyo labaatanka sebtembar laba kun koob iyo labaatan shirkaas ayaa madaxweyneyaasha maamul goboleedyada kaaga arinsan lahaayeen dargarin gelinta habsami socodka doorashooyinka iyo guud ahaan xaalada dalka kadib khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ili xoogaal ah ayaa simbo u sheegay in inoo xaqiijiyay in shirkaasi u baaqday kadib markii madaxweynaha maamulka galmudug oo la sheegay in sidaasi uu dalbaday shirkan oo toddobiiyo tobankii bishan lagu shaaciyay war-saxaafadeed ka soo baxay shir aalada zoomka ay ku yeesheen madaxda dowlad goboleedeed ayaa waxaa laga reebay in ra-iisul wasaare waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble arrintaasi oo dad badan ay la xiriirayeen go-aanka kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya oo awooddii fulin loogaga xuduubiyey ama weliba looga xayuubiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xogta aan helnay ayaa sheegaysa in wadahadal dhex maray madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor iyo ra-iisul wasaare rooble kadib uu qorqoor ka codsaday dhigiisa puntland in shirkaasi la hakiyo sababo lagu sheegay kulanka dhex maray qorqoor iyo weliba ra-iisul wasaare ka- ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya in heshiisya dhinac walba laga gaaray ilaa haatan lama oga war rasmiga kasoo baxay kulanka qorqoor iyo ra-iisul wasaare rooble ayay se yeeshee kulankaas ayaa horseeday in la baajiyo shirka madaxda dowlad goboleedeed ee ugu aanaysan lahaayeen doorashada dalka iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka madaxweynaha galmudug ayaa ka mid ah shakhsiyaadka isu xilqaamay xalinta khilaafka u dhexeeya farmaajo iyo rooble hase yeeshee waxaa jirtay aragtiyo ay qabsameen weliba u qaybsameen siyaasiyiinta mucaaradka iyo dadka agdhow xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya qorqoor lagu arkayay inuu ka agdhow yahay farmaajo dadaaladaasi lagu doonayay in lagu soo afjaro khilaafka xilligan u dhexeeya madaxweyne farmaajo ayaa si wadajira waxay uga qorqoor iyo weliba laftiganan uga qaadanayeen qaarkii la iskugu soo dhaweyn lahaa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen ruble waxaana dad badan ay ku dhursugayaan waxa kasoo bixi karay shirkan koob iyo labaatanka bishan shalay ee ku- waa maanta beri ku beegan aan fil aan dhihi sida la qoshuu yahay in ay shirkaasi ka furmo magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal iyadoona la sheegin gabi ahaanba shirkaasi oo baaqday sida xogta ay ku heshay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho u kurgashay waxaana wararkii ugu dambeeyay ee shirkaasi la sheegaya in aan weli garowe ee xarunta gobolka nugaal ay tahay lagu arkayna saasaan oo ku qabsoomi kara shirka golaha wadatashiga qaran oo yeelanayaan madaxda dowlad goboleedyada dalka waxaana la sheegaya in shirkaasi gebi ahaanba uu baaqday weliba codsi ka yimid madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor kadib shir uu la qaatay madaxweynaha maamulka waa madax- waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya kacdoonka gobolka hiiraan ayaa wacad ku maray in saacadaha soo aadan ay maamul cusub kaga dhawaaqi doonaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdalla maxamed maxamuud ayaa faahfaahinta warkan haya iyadoo weli dowlad goboleedka hiirshabelle doorashada aqalka sare ay ka soconaysa muran badan oo ka tagnaa laba xubnood oo keliya ayna u harsan yihiin jenaraal abuukar xaaji warsame xood hogaamiyaha golaha kacdoonka hiiraan oo waraysi gaar ah siinaya idaacadda simbe ee muqdisho ayaa sheegay in gebi ahaanba aysan aqoonsan doonin doorashada ka soconaysa dowlad goboleedka hiirshabelle dhinaca kale jenaraal abuukar xaaji warsame xood ayaana sheegay in goordhow ay dhisi doonaan maamulka madax bannaan maamulku hogaamiyo cali goodlaawe xuseen ee dowlad goboleedka hiirshabelle oo sheegay inaysan sii wadi doonin weliba een hiirshabelle ayna sameyn doonaan maamul loo dhan yahay jenaraal abuukar xaaji warsame oo in muddaaba dagaal uu kala dhexeeya maamulka hiirshabelle ayaana haatan doonaya inuu dhiso maamul cusub isagoona oo tilmaamay in madaxweynaha mudxuleedku soo ilaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba fahad yaasiin xaaji daayir oo u daayay hiirshabelle taas oo sheegay weliba inay marar habaabiyeen maamulidda hiirshabelle cali guudlaawi xuseen uu ka dambeeyo
oo hirshabelle aniga heshiis ma wada gaari karno hirshabelle waxaan heshiis ku wada gaari karin ko waa ka dhoweynahay waa ka dad badanahay waya
hirshabelle waa banaadir state ku jiri jirta aniga hiiraana lay dhihi jiray waya waxaan isu kan keenaya maxay noqon kartaa waktiga maamulka hadda wuxuu ku jiraa under control waa laga shaqaynaaya markay diyaar noqoto ayaan idiin soo sheegaya oo waktigaas aan leeyahay doorashadaas doorasho baabilnimo ku dhacaysa inay tahay aan xalaal ahayn soomaalina u cuntamin soomaalina loo geyin karin qof soomaali ah oo qaadanaya waxaas meeshaa ka dhacaya hal qof xataa lama arko waxaan dadka qaban xaq ahayn islaamnimada ku fiicnayn ayaa meesha ka socda see loo qaataa marka waxaan digayaa intii hadda soo mudooyinkii dowlada dowladahan ay soo dhisnaayeen maanta ayay ugu radi badan tahay oo la helay ra-iisul wasaare cadaalad ra-iisul wasaare soomaaliya oo maxay ra-iisul wasaare muwaatin soomaaliya raaca ra-iisul wasaaraha soomaaliya cadaaladda raaca soomaaliya sinaanta raaca soomaaliya midnimada raaca ra-iisul wasaaraha garabada yaa meel kale loo laxan nimanka isku dayaya inay ka faa'iidaystaan dhibka soomaaliya ha laga taqaluso soomaaliya
hadalka jenaraal xuud ayaa kusoo beegmayay xilli doorashada aqalka sare ee ka dhacaysa magaalada jowhar ay u harsan yihiin oo keliya laba xubnood
ra-iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynaha galmudug ayaa ka wada hadlay khilaafka u dhexeeya iyo weliba arrimaha doorashooyinka dalka oo xillam- waa xilligan khilaaf xoogan ka taagan yahay faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinta warkan haya ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa xalay waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor kulanka ayaa waxa uu ahaa mid gaar ah oo labada mas-uul la tilmaamay inay uga wada hadleen isfahan muddooyinkii dambe isfahan waah loo soo kala dhex galay labada mas-uul madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa waxaa lagu eedeeyey inuusan ka qayb qaadan xalinta khilaafka dhowaan soo kala dhex galay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka waxaana jirtay hadal heyn badan oo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay si aada arrintaasi kaga dhalatay islamarkaana dadka reer galmudug ay uga hadlayeen in ku aadan tahay in qodobada ama markaasi maamulka galmudug uusan helin matalaad saxa iyadoona la tilmaamay in qodobadii laga soo saaray khilaafka soo kala dhex galay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee ka soo baxay maamul goboleedyada aan maamulka galmudug lagu xusin kulanka xalay dhex maray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne qoorqoor ayaa waxa uu la sheegay in markaasi lagu soo afjaray madmadowgii iyo sidoo kale waxyaabihii yaryaraa ee soo kala dhex galay ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweyne qoorqoora madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxa uu muddooyinkii dambe ahaa mid isagu si aada kaga aamusnaa islamarkaana kaga gaabiyey arrimaha ku aadan xalinta khilaafka sida aadka usii xoogeysanayay ee u dhexeeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaar ayaa iyadu waxaa lagu eedeeyey in ay ka faa'iideysanayeen khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble iyagoo oo ka faa'iideysanayeen waxaa la tilmaamay inay iclaamiyeed shir walaac badan laga muujiyey oo ay ku doonayeen in ay kula wareegaan hogaanka doorashada dalka islamarkaana iyagoo ay markaasi noqdaan dadka hormuudka u noqonaya doorashada dalka ka dhacaysa balse ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa wararku sheegaya in isagu iskaga ayaa arrintaasi ka biyadiiday islamarkaana isaga oo difaacaya doorkiisa hogaaminta doorashada uu gebi ahaanba diiday inuu ka qayb galo shir ay iclaameen madaxda dowlad goboleedyada dalka qaar kuwaas oo tilmaamay in loo baahan yahay in shir la isugu yimaado si looga wada hadlo arrinta ku aadan khilaafka cakiran ee dalka haatan uu markaasi madaxda dalka ee uu dalku galay waxaana la diiday in ra-iisul wasaare roble la tilmaamay diidmadiisa in ay timi kadib markii xubnaha beesha caalamku ah ay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ay si aad ah cadaadis xoogan u saareen islamarkaana ay la wadaageen khatarta ka dhalan karta shirkaas iyo sidoo kale qalalaasaha uu dalka u horseedi karo sidoo kale waxa ay wararku sheegayaan in ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu taa beddelkeeda qorsheynayo in shir magaalada muqdisho uu isugu yeero madaxda dowlad goboleedyada dalka kaasi oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaana arrimaha doorashada aqalka sare ee dalka ka dhacaysa waxaana la tilmaamay in haatan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu shir isagu uu shir guddoomin doono uu kula qaadan doono madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka magaalada caasimadda ee muqdisho
qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa sheegay in khilaafka farmaajo iyo rooble xilligan uusan wax saameyna ku lahayn doorashooyinka dalka xilli ay labadaasi mas-uulna loogu baaqay in si deg deg ay kaga heshiiyaan khilaafka ka dhaxaloosan waxaa jiray isbuucyadii lasoo dhaafay isbuuc ka horna soo shaacbaxay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed waa mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaaji weliba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble kaasi oo la sheegay inuu ka dambeeyey kadib go-aano isdabajoog iyo warqabada ay soo saarayeen labada xafiis ee looga tariyo dalka waxaa la sheegay in khilaafkooda xilligan uu salka ku hayay arrimo la xidhiira doorashooyinka dalka iyo habsami socodkiisa iyo arrintii grant aliil faarax oo la sheegay in ay kasoo bilaabatay colaada u dhexeysa farmaajo iyo rooble cali xasan cali oo kamid ah siyaasiyiinta dalka oo la hadlay idaacadda simba ayaa ugu horeyn sheegay in farmaajo iyo weliba rooble ay xilligan yihiin laba siyaasi ee isku haya siyaasada soomaaliya xilligan cabqad waa caqabad xoogan oo aysan ku yeelan karin absami socodka guud ee doorashooyinka dalka isagoo aysan wax walaaca ka muujinin khilaafka u dhexeeya farmaajo iyo rooble waxauna sheegay in ay yihiin laba siyaasi ama laba mas-uul oo xilligan dowladda ka tirsan oo isku haya siyaasad dana gaara ay leeyihiin kaasi oo sheegay in looga kala arrimayo dalala shisheeye oo la sheegay xilligan inay ka amar qaadanayaan labadan mas-uul oo xilligan isku haya siyaasada maldahan ee ka indha oo ay ka indha tirsan yihiin shacabka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda soomaaliya isleeyahay necessary ma ahan in maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu isula galaadaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inay isula galaadaan wax masaalix oo dadka soomaaliyeed ugu jira ama iyaga qudhooda ku jira midna lama arko laba mas-uul oo soomaaliyeed weeye marka wixii hadda la sugu hayaana waxa weye in dowlad la dhiso marka dowladda dhismaheeda inay ka wada shaqeeyaan oo gacan ka wada geystaan taa unbaa muhiim dadka soomaaliyeedna u ahayd ayagana muhiim u ahayd waxaan isku kuley waxaan isleeyahay suuragalaashahoodu waxa uu ka ka haleeyo maahane wax uu kordhinaya ma jiro waana laga maarmaan inay maaragta ka laabtaan suuragalaashaha ay isku dhegan yihiin ee soomaaliya doorasha ku jirta doorashadaasaana muhiim ah marka dadka soomaaliyeedna doorashadaasay rabaan inay maaragta ka gungaaraan oo oo- oo maaragta ay dhacdo de waa dad soomaaliyeed oo mas-uuliyeedna ah laakiin waxa weeye doorashada soomaaliya iyo dowladniska soomaaliya ayaga uma xirmi karto dadkaan dalkan dad badan baa wada leh marka dowladda la dhisaayo iyo dalkan jiritaankiisana dad badan baa wada leh dalkan ayaga hortood buu jiray kabacdoodna wuu jirayaa haddana wuu jiraa marka khilaafkoodu dee waa dad mas-uuliyiin oo ma- madax soomaaliyeed ah oo kolley dee waa leeyahay maaragtay tacaturkiisa iyo iyo iyo maaragtay cunowskiisa uu leeyahay
waxaa kale cali xasan cali oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka oo sii hadlayay ayaa carabka ku dhuftay in xilligan saameynta ay leeyihiin farmaajo iyo rooble ay xilligan tahay mid oo dhulka sii dhacaysa isagoona u baaqay ugu dambeynna u sheegay farmaaji rooble xilligan inay ka heshiiyaan dardargelinta gurashooyinka dalka iyo weliba in heshiis rasmi ah ka gaaraan khilaafka xilligan ka dhexaloosan doorashooyinka dalku gaabismaha jiro ee, duruufaha iyo maaragtay arrimaha ku xeeran ha jireen laakiin way socotaa shaqadu way socotaa hir shabeelle waad ujeedaa hawsha way socotaa Een, reer waqooyigii oo aan ugu hambalyeynayno inay markii hore heshiiyeen Een, haddana ay waxa weeye haddana een, ay soo saareen habdhismeedkii ama maaragtay jadwalkii lagu shaqayn lahaa ay soo gudbiyeen Een, waa sha- shaqadu way socotaa Ee, waxa weeye continuationku oo maaragtay shaqada wuu socdaa Waa gartay.
marka gaabisna wuu iska jiraya gaabisna dee duruufaha iyo marxaladda soomaaliya ay kaga jirtay iyo dadka soomaaliyeed mas-uuliyiintooda iyo maaragtay oo siyaasadii maaragtay aan aan maaragtay dhinaca wanaagsan aan ka fiirinayn ee ninba ninka waa iska celi un arrintii laga dhigay waxyaabahaasa iska jiraan laakiin shaqadu way socotaa marka waa insha allah waa way soconaysaa Waxaan qabaa rajadan qabo haddii anugu qof muslim oo ee tawxiid aan ahay marka ha ha waxaan u dirayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba een, yoolkiina koowaad ha noqdo in doorashadu eh, soomaaliya doorasho loo qabto ninkii ilaahay wax ka siiyaana uu wixii ilaahay ka siiyo u qadara ka qaato ninkii kalena asagoo sharaf leh oo maaragtay een- een, waxa weeye dadkiisii iyo dalkiisii ay horumar iyo taqadum ay samaynayaan inuu arko Ee, marka waxaan leeyahay walaalayaal waxaad isku qabsataan oo maanta lagama maarmaan ka dhigaya inaad isqabsataan
si kastaba hadalka siyaasigan ayaa kusoo aadaya iyadoo khilaafkii ugu xumaa uu soo kala dhexgalay madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha dalka xilligan dalka ka taliya waxaana la sheegay in xilligan aanan la ogeyna halka uu ku dambeynaya khilaafka labadan mas-uul u dhexeeya iyadoona waanwaan badan ay wadeen qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka beesha caalamka ayaa la filan karaa in cadaadiska ugu xumaa ay saarto rooble iyo farmaajo oo laysku haya xilligan siyaasada soomaaliya waxaana laga dalbanaya labadan mas-uul inay ka heshiiyaan madmadowga ku gud- waa ku dhex jira labadooda oo la sheegay in xilligan uu saameyn kale ku yeelan karo doorashooyinka dalka habsami socodkooda ciidamada dowladda ayaa dhaqdhaaqyo ciidan ka wada deegaano hoostaga degmada buulaburte ee gobolka hiiraan iyadoo shalay dagaalyahano ka tirsan al-shabaab weerar qarax ay ku burburiyeen saldhigga ama weliba fadhiisinka haylaborka ku yaalay ee degmada buulaburte ee gobolka hiiraan ayaa la sheegay in xilligan saameyn ba-an uu ku yeeshay waxaana la sheegay in xilligan ciidamada dowladda ay saakay u kurgaleen xaaladda guud ee deegaano hoos yimaada degmada buulaburte ee gobolka hiiraan waxaa la sheegay in al-shabaab xilligan ay usoo dhuumaalaysteen si weerar kale ay uga qoodaan ama ugu qaadaan garoonka diyaaradaha ee degmada buulaburte ee gobolka hiiraan ee shalay la sheegay in goobtii fadhiga u ah shacabka isaga gooshaya ama weliba ka baxaya kuwa soo galaya degmada waxaana la sheegay in xilligan ciidamada dowladda saaka dhaqdhaaqyo xoogan ay wadaan si ay usoo afjaraan al-shabaabka inta badan weerarada iyo weliba dagaalka ka fuliya duleedka degmada buulaburte ee gobolka hiiraan
ciidamada howlgalla ilaa hadda ku maqan yihiin annaguna waa haddaan soo rawaxnay marka saas weye ilaa mar walbana howlgallayna ku jiraan ciidamada degmada aad iyo aad ay u fiican tahay wax dhibaataa ma qabto waa sidii amnigu adiga u wanaagsanaa jiray ayuu u wanaagsan yahay wax culays ugama jiraan degmada dadkii waa soo gaaray dadkii shacabka ahay marka alxamdulilah haddana qofaa ugu dar ciidana waxaan ku jirnaa qalqaano sidaan diyaarad anugu dalbi lahayn amisom waa ku guulaysanay iyadana insha allah haddii ay yidhaah waa saari doonaa saacada dhow aha isla garoonka isla duleed waaya marka
ninba waxa weeye horta maanta waxaan iska wekeesaynayna waxa soomaali yaallo ama nimankaan organisatada u samaynaana de wax aan iska wekeesaynayna maahan
si kastaba hadalka gudoomiyaha ama duqa degmada buulaburti ee gobolka hiiraan oo si gaar ay ugu waramayay sheegay in xilligani kusoo aadaya iyadoo shalay al-shabaab weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha degmada buulaburti ee gobolka hiiraan waxaana socdo saaka dhaqaaqyo ciidan ay wadaan ciidamada dowladda oo ku sugan degmada buulaburti ee gobolka hiiraan si af loo soo afjaro al-shabaabka inta badan ka dagaalama duleedka degmadaasi guud ahaan waa nageynta dhegeystayaal war waxaad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka anigoo anas maxamed soomana warka soo saare halkaan idii kala socodsiinaya maxamed deeq cabdulla socdaal alfaafar sameynayay cidda warka igu soo dib waxay uga daalcan karaan simbaniyusa nabadgelyo
اهلا وسهلا سهلا qorniyo goormaa timid dibidaan ba kugu ogaayo انا شليا امد shal maa timid ها.
alxamdulilah مرقى حالي راديا دارت haye وحنا مقلا سيمبا بابريجها سيمبا سيمبا دا محاولني idaacad bu waaye siinba aliira magaceeda سيمبا اللي واحد saca codkeeda waa laga kastaa weyni kara Sasa Simba nakuja.
radio simba waa idaacad islaam